wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha galmudug cabdulaahi cabdiraxmaan ayaa dhagax dhigay xarunta caafimaadka xoolaha suuqa munaasabadda dhagaxdhigga suuqan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka mid ah maamulka degmada cadaado ganacsato iyo mas-uuliyiin kale cabdulaahi axmed warsame oo ah madaxa mashruuca barwaaqo oo gacanta ku haya dhismaha suuqan ayaa sheegay in ujeedkoodu yahay horumarinta wasaaradda xanaanada xoolaha galmudug iyo iibgeynta xoolaha maanta waxaan halkan u joognaa markaa qayb ka mid a qaybahaas oo ah inaan hormarino wasaaradda xanaanada xoolaha iyo xoolaha sida iibgeyntooda maadaama xoolaha run ahaantii ay muhiimad gaara u leeyihiin galmudug dowlad ahaan iyo shacab ahaanba waxaan hadda ka hor ishay degmada iyo wasaaradda iyo madaxweynahaba ay nagula dardaarmeen in aan wax ka qabanno baahida ka jirta meeshan oo suuqa ah wasiirka xanaanada xoolaha galmudug cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen ayaa sheegay in suuqan uu fursad weyn u yahay bulshada cadaado islamarkaana looga baahan yahay in ay ilaashadaan dadka reer cadaadana waxay u tahay fursad aad u muhiima weligeed ma dhicin in suuq xoolaad oo weyn loo dhiso meesha waxaa lagu gadaya waa aragteen annaga markaan cadaado ilmaha ahayn meeshaas meel u dhowaa lagu gadaa geed hoostiisu ahaa jiray hadda waa isgeedkii sii qalalo sii noqday suuqaanna waxaan rabaa inaan idiin sheego waa suuqii labaad oo galmudug laga dhiso horta gurceel ayaa waxaa ka dhisan suuq weyn kanna waa kii labaad oo galmudug laga dhiso kan kala gaalkacaasna asbuucan soo socda laga dhagax dhigi doonaa marka waxa weye waa fursaddii u fiicneed ayaa hesheen reer cadaad haddaad tihiin waxaana laga rabaa inaad ilaashatiin inaad sida saxdaa looga faa'idaysto dadka suuqan ku ganacsan jiray ayaa xoolaha ku hoos iibi jiray geed iyadoo oo dhibaato ay ku qabeen kuleelka cadceedda iyo roobka waxaana dhismaha suuqan uu meesha ka saari doonaa caqabadihii haystay dadka ku ganacsada suuqan